waa sharci waa qawaaniin haddii qawaaniintii dalka iyo dowladda hagi lahaa oo iyadu ay wax ku hogaamin lahayd ay kala dhiman yihiinna dowladnimadaasi mar walba waa waa liicsan tahay marka waxaan rabnaa dalkani dowladdiisa inay hana qaado si ay u hana qaadana shuruucda ay u baahan tahay oo dhan in la sameeyo ayadoo si wadajir ah oo ballaaran looga wada tashaday waxaa kaloo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay ka warqabaan in muddo dheer dastuurkeenu uu qabyo ahaa oo maxaanku idhahda sanado badan aan kusoo dhaqmayna asigoo qabyo ah ayadaas lafsadeedana waxyaabaha dowladda hortabinta u leh oo inay sanadkan ay dhammayso la ballan qaada muddadan teramkan inuu dhammaado la ballan qaaday sanadkan hadda aan ku jirnana in lagu dadaalo inuu dhammaado ayadana aan ballanqaadyo badan oo hore u samayn laakiin waxaa la marsiinayaa habkii dib u eegisa dastuurka ayay marayaan haddii alila waxaa sidoo kale ayadana meel fiican maraysa dib u xoreyntii dalka oo runtii howl aada iyo aada u culus dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay u istaageen kuwana ay ka qayb galeen kuwana ay u diyaargaraysan yihiin kuwana ay ku jiraan ay u kala qaybsamo ma jiro qof soomaali ah oo caawa soomaaliya degan oo jooga oo aan door ku lahayn dib u xaraynta dalka arrintaas waxaa ku xigta arrintai ahayday dayn cafinta dayn cafinta meel fiicanay mare gabagabay mare maanta qodobada laga shaqeeyey oo laga heshiiyey oo federaaleynta maaliyadda dalka maanta waxaan haddana aan dhammaystirnay maaliyadda arrimaha maaliyadda sidee loo federaaleynaa oo meel fiican muxuu ahay la soo gaarsiiyey waxaasoo dhan waxay u adeegayaan dayntan sidiina looga cafi lahaa oo ay soomaaliya dib ugu noqo lahayday suuqyada iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah si ay u hesho dhaqaalo dalka dib loogu dhiso dayn cafintaasi mudday soo socotay ayaduna meeshaasay maray gabagabay maray bilaa nooga dhiman iyo dhowr shaqo